wakhti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawino qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah layla dumar ladaan ugu jeclaa luulo ina aadan weli kamaan labayd caashaqii aanu qabay luula laabta iyo lafdheertuu ku miran lugaha beerkayga ha yeeshee waxbaa iga lumoo luulka tabayaay hore ayaa loo yidhi ninba tuu dumar calmaday waa u cambara luule caawana ninkaas ayaynu leyladaasi uu dumar ka calmaday cawayska kula raadin doonaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan dooni waxaana dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey alfanaan cabdiraxmaan xadxante dadbayaan dadbayaan isu diidin laba dooku israacshay kalgacayl isku doonay yagu deeqa wanaaga yacni ayaa mataqaanaa daryeelo uun oo isbaanta ka daayaba taagan
sidoo kale waxaad barnaamijka cawayska washington ku maqli doontaan horta haddii alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay soddon ayaamoodoo farala ka dhigay toban ayaamood lagu sii dari lahaa rag badan baa qaar badan baa rag haaji lahaa qiyaastii sidii abaartii ma garanaysaa markii neefka kolba uu neef hadho socodka
bal ka waran haddii magaalada aad ku nooshahay laga afurnaado amaba aad haysato ugu badnaan shan saacadood oo keliya inaad afurkii cashadii salaadii iyo weliba suxuurtii aad hal mar kaga wada gaadhsiiso waa xaaladda soomaalida ku nool waddamada saacadaha badan laga soomo waxaanay nala wadaagi doonaan waayaha ay ku soomaan aan ku bilownay dhegaystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana sida aynu wada ogsoonnahay iyadoo qof kasta bisha barakaysan ee ramadaan laga rabo inuu dhammaystiro soddonka maalmood intii awoodaysa ayaa haddana lagu kala duwan yahay saacadaha la soomanaado iyadoo ay ku xidhan tahay hadba deegaanka qofku uu markaasi ku soomayo waxaana jira magaalooyin laga soomanaado in ka badan labaatan saacadood iyo weliba kuwo intaasi in ka badan ay dadku maalintii soomanaadaan maxamed yuusuf bidhiidh oo ku magac dheera badda waxa uu ka mid yahay soomaalida degan dalka sweden gaar ahaan ku nool magaalada maalmo waxaana uu barnaamijka cawayska washington uga warramayey dadka halkaasi jooga xaaladda ay ku soomaan iyo weliba saacadaha si kooban sida ay yeelaan waxaanan ugu horrayn weydiiyey inta saacadood ay maalintii soomanaadaan
horta cabdixakiinow wada shan halkaan dega horta saacado badan baa lagu soomaa runtii sababtoo ah ciribkii waxay ku taallaa cirifyadii waqooyi adduunka anu magaaladan deganay maalmo oo ku taala koonfurta waddanka sweden sweden inkastoo waddan dheer yahay weliba saa u yuubana u dheer balse magaaladan deganaan waxaa la soomaa oo adceedu soo baxdaa salaadta waxa la tukadaa saddexda saqda dhexe haweenimo waxaanu afurnaanaa sagaalka iyo afar iyo afartan daqiiqo marka diyaasaa sagaal iyo toban saacadood baa la soomaa maalintii sagaal iyo toban haddaad soomanaataan waxaa idiin soo haraya waa qadar ku siman ama waa saacado ku siman ilaa shan saacadood dabcan saan qiyaasayana intaas waxaad haysataan inaad ku afurtaan ku cashaysaan taraawiixii ku tukataan ama tahajudkii ku tukataan sidoo kalena aad ku suxurataan sideed u maaraysaan arrintaa runtii waa cidhiidhi way iska tahay oo de waad qiyaasi kartaa adiguba shan saacadood oo weliba dee shaqana ay ku jirto oo qof kasta aroortii uu lixda subaxnimo inu kacada ay tahay haddana oo inuu habeenkii hore useexdana ay tahay si uu shaqadiisi iyo de nolol maalmeedkiina caadi u noqoto oo loo qabsan karo marka waa iska cidhiidhi runtii de waxaa saaad sheegtay markaad afurtida koobkii biyaha iyo xabadiisa amsaa marka turtoorta wad ilwararahaysa cabdixakiino markaasaad saacad yaro doqsanaanaysaa marka haban haddana markaad maqribkii tukatid haddana waad ad cishaa iyo taraawiixdii iyo salaatuleilkii waxaas waa nin libaax oo nina ka tegay baa inta badan wada dhamaystiraa laakiin waa cidhiidhi xaqiiq wey aada iyo aad waan gartay maxamed haddaan si kale ku weydiiyo maalmaad adiga hadda joogtaa oo marka de la eego sweden oo kale dhinaca koonfurta iyadu soo xigaysa markay sweden gudaheeda la eego isla dacalka waqooyi magaalooyin sii xigaa jira oo oo de iyagana ay soomaali kale ku nool yihiin waa dhab waa dhab kuwa maydila saacadaa iyagana intee leeg bay soomaaliinta ogaalkaagaa wallahi xaqiiqda waxa weye faraq badan baa noo dhexeeya oo horta kolleyba daadceedan isbedelkeeda soo bixideeda iyo dhicideeda sidaad ognahay waxay ku xidhan tahay latitude-ka iyo latitude ama waxaa la yidhahdo loolka iyo dhagaha la yidhaahdo juqraafiga iyo lagu qiyaaso inta faraqa udhexeeya maxaa uri cirifka waqooyi iyo dhulbadhaha dhulbadhaha oo soomaaliya mara runtii mara luuq mara iyo faraqa udhexeeya wuu isbedelaa saacadbada waa sidaan ognahay wuu isbedelaa samarkii iyo qaboobihiiba mar ay maalintu badato iyo mar ay habeenku bato markaa kiruna oo aniga xoogay noo dhexeeyo kiruna laydhaha magaalada ugu kisheetee dad badani degayen magaalo weyna ee soomaali badanna degan tahay marka halkaa Marka waa laba saacadood.
tegunba ku sooma cajiib cajiib runtii culamo badan oo ka hadashay way jiraan waxay soo jeedeen in magaalooyinka kugu dhoweeye stockholm oo kale oo isku wakti nahay ay u- la afuraan haddii de markaa idmin cadceedda soo jeeda u qofku afuro haddii kale ninkii libaaxina iska dhamaysatay kolley markaa waa la helaa qaar libaaxyo iyagu dhameeya horta haddii alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay soddon ayaamood oo faral ka dhigay toban ayaamood lagu sii dari lahaa rag badan baa qaar badan baa rag haaji lahaa baa iska qiyaastii sidii abaartii ma garanaysaa markii neefku kolba uu neef hado socodka
Marka- markaa waxaad leedahay waa culayskeeda waa lasii dareemaya mar marka or oo dee is- meelaha waqooyiga waqooyiga yurub ha noqoto maxaan ku dhaha waqooyiga kanadiya waqooyiga skandinaveke ajarka la shaqaystaa waa overtime qofka in hargeysa jooga ama xamar jooga markuu sideed saacadood shaqeeyo iska rawaxa halkan waad sii shaqaynaysaa sideed saacadood kale overtime oo Aad iyo aad.
ajara de marka maasha allah adigu.
aad iyo aad haddaan si kale ku weydiiyo een, maxamed een, Ah.
dabcan marka laga yimaado een, de hataa waad waa ku soomaysad waddanka sweden qurbahana de muddo dheer baad degeneyd waddamo kala duwan baad ku Waaw.
soo noolayd waad ku soo soontay saacad waa kala duwanaadaan haddana lama Waaw.
mid aha saacadiyo waddankii waddankiina waad ku soontay isagana waad garanaysaa waxa Waaw.
ugu weyn ee tabto ama aad maxaan ku idhaahdaa marka xilligaa rabadaan taas tidhaahdo haddaad waddankii ku soomi Ah.
lahayd dee wixii wanaagsanaa baad ku jiri lahayd maxaa ka mid a waxyaabaha maxaad ka tilmaami kartaa waxa aad iyo aad iyo aad weyn oo tago runtii maalin walba intan dambe horta internetka la hela alxamdulilah rabbilcaalamiin meelaha ka raadiyo laakiin dareenka ugu weyne aad runtii waxa weye dareenkii ummadda wadajirka ummadda ee soonka iyo suxuurta iyo tawjiidka iyo taraawiixda iyo ciidda la sugaye iyo hamadii iyo maxaan ku dhahda dareen dareen aan qof ka bax qof ka dhex baxa unbaa dareemi kara waxaa isii dheer oo aad iyo aad u dareema hees yar oo ka foodhidii ka bixi jirtay reer hargeysa afurka ka hor taasaan aad u tibi cabdixakiin uma raawax meel meel dheer iga taal jis macalyare waa miisigii waa miisigii Waa fadhiista miisigii.
fadhiista fadhiisto
iyo tidii ka dambaysay iminka cuntadu cad xalaala tahay imirkii cuntada aad halaalasee dee kolley dee kolley social media taa waad ka heshaa waan malaynaya iyadoo ay haya dadka- dareenkii baan jirin dareenkii baan jirin Ismaaciil. maaha maqalka waa dareenkii aad iyo aad waa shucuurtii ugu dambayn haddaan ku weydiiyo een, maxamed maxamed cabdixakiino waayey ugu dambayn haddaan maxamed isu ku weydiiyo een, dee ciiddii baa soo dhowo qadar maalmo ay nooga hadhay Een, Waaye.
ciiddana maxaad yeeshaan iyadana da dabcan de waddan dadkii ku yar yihiin soomaalidii ku yar yihiin ama muslimkii ku yar yihiin baad ku soomaysaan oo ad ku tukanaysaan oo aad ku ciidaysaan oo ad isugu imanaysaan iyadana ma sidan unbay saacadaha iyo waqtigii idinku adagayay mise een, xal kalaad heshaan Ee, ko- waa la iska celini qole qudheed oo dee shaqadii horta mushkilada ugu weyna jirta waxa weye shaqadii qof fasaxa ka qaata mooye dee shaqo fasaxaa jirin dee oo iskuolkii ilmaheyda waa lagu qasbaa inuu tago adoo fasax usoo qaada mooyaane shaqadana dee qofkii shaqo ka shaqeynay sidaasi le- sidaasi leeg
haddii aynu dhegaystayaal hore uga sii soconno barnaamijkeenna cawayska washington dhallinyaro badan ayaa si xoogana muddooyinkii u dambeeyey u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada islamarkaana si joogta ah ugu wada xidhiidha hase yeeshee xidhiidhkoogaasi ayaa haddana xaalkoodu xilliyada qaar u noqdaa waraababa waraabe canaanay iyadoo midba uu ka kale ku eedeeyo inuu si qaldan u adeegsado warbaahinta bulshada cabdilaahi faarax cabdalle oo ku magac dheer cabdilaahi balanballe waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool degmada guriceel waxaana uu jacbur ka sameeyey qiso dhex martay isaga iyo gabadh uu magaceeda ku soo koobay leyla taasoo uu sheegay inay warbaahinta bulshada ku wada xidhiidheen waxaana uu barnaamijka cawayska washington la wadaagay qisada uu ku keenay jacburkaasi iyo weliba jacburka uu tiriyey waxa uu yahay waxay ku bilaabanaysaa leyla dumar ladaan ugu jeclaa luulo ina aadan weli tamaan labayd caashaqiya aanu qabay luula laabta iyo lafdheertuu ku miran lubaha beerkayga ha yeeshee waxbaa iga lumoo luulka tabayahay luula gabar lafdheer bay ahayd dhabanlabeeley ah luula laba xushootay ahayd laamiyada meerin luula laba tacliin bay lahayd lihida guusheeda gabar loo lagdoobay ahayd dheerta lagu goobo libdho dhalatabay ii ahayd libin arooryaade ladan aan ku faanay ahayd laabta aan suray lado laalibay ii ahayd lahasho waa ceebe yartu qaaliluulo yahayd liimada horteeda xibin iyo lixaad bay lahayd qurux la raacaaye iminkana laf bay noqotay oo liidan inantiiye bootar baa ku laranoo wejigu wuu lolmanayaaye lafihiiyo dubkan loo dhexeen lumisa jeedhkiiye luquntii casayd baa haddeer kiimikadu looshay dhaqankiina wuu lumay yartii luuliga ahayde raabka liilba liil bay ku maray laamiyada suuqa liilba liil waa nin raabar oo soomaali ah laxankane dhidkii dhamman bay dhab ugu luuqayne digtoodana labay kaga jidhaa kaalimaha liiska laftireyd lugaha jaaska bay leli xamuulkiiye anigana jacayl bay lagdoolaaca ii galaye labana yadaan kugu hayaa laabta iyo beerka inkastood isliigtoo lulay lumisay beehaagii weli waan la liicliicayaa ladan jacaylkaaga sida ruux la maray oo qalbiga dhimirku uu loolay dadku wayla yaabaan kolkaan laamiyada meero dadku waxay yidhahdaan qofkaan caadi maaha markaan laamiyada marayo dadku wayla yaabaan kolkaan laamiyada meero ma lulmoodo leyl iyo dharaa liidan hadalkaygu waxa aan la ladi waayiyo lulaya laabtayda waa luula sida loo lushee loogu laray booter waa luula sida loo lushee looga limay deeha waa luula sida loo lushee liiday dhaqankeeda oo liil baliil iyo tictok laamiga u jaasto oo liiskan loo geliyey baa lulaya laabtayda jilbaabkii miyo lumisayo xiratay loo gaaban lugihii miyay laabtay oo dalab u laafiyasay laydhka dhoolaheedii ahaa ladoo miyay diiday oo kalar ku dhiibto ilkaha laqan madoobeysay allow yaa dadow luul yiraa laabtay quruxdiiye allow yaa dadow luul yiraa liiday dhaqankiiyo allow yaa dadow luul yiraa lumisay fayskaagii allow yaa ila taliyo anana luula iga saara allow yaa ila taliyo jacayl gebigiiyaa laaba allow yaa ila taliyo kol hore iga diga luula goor uu jacay laabta galay lumiye maankayga inaan labalabeeyaa labay waygu libin ceebe ka luqluqo waxaad laasatee lumiyey qaabkaagii ka luqluqo waxaad laasatee lumiyey maankaagi cabdixakiin oo isna halkaabuu kusoo xarka goostay waa hagaag waxaad cabdillaahi haddaynu eegno todocyada ka mid a waxaad leedahay mar waxaad leedahay laf bay noqotay haddana waxaad sii raacinaysaa lumisa jiirkiiye macnaha de ma muuqata casrigii inaanad la socon dee beriga horumaa miisaan iyo baruur iyo inta badan la eegi jir laakiin hadda in aada la iskaga rida miisaankii oo casrigii lala socdo iyadoo taasi ma moodaa inuu tidixdaadu soo socoto sanado hore hore waayaa la haysan cabdixakiino waxaanba waxaanba u jiidanayaaba waa sanadihii hore waxaan leeyahayba dhaqankii laga soo dheelmada baan leeyahay dib aad u celisid balse inay suurto galaysa moogi waxaanba leeyahay hablaha qofba meel buu ka eegaa balse waxa weeyaan anigu dhanki jiirkii waa maxaan ku idhaahdaa si kale kuma garati waxaad doonaysaa gabadh orgaanigoo xilligii caadiga ahaa ee berigii hore lagu jirayoo aan boter iyo aad iyo aad iyo midnaba iyo isba qurxinba aad iyo aad aad iyo aad quruxdu waa qaabkii hore waa tii hore waa hagaag marka ladan jacaylkeegaasi waxaanu samaynaynaa annaguna waa kugu ducaynayna waxaan leenahay si aad doonaysa ha ku noqoto inaad ar soo duceey soo duceey
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye sida laaya nebigiyo lamaha hareeriga dabaylu way lulaayaan waxaana la liiceen la leegleeganaya wyka waa hagaag waxaan la iceen la liigliiganayaa soo dhowow baan ku leeyahay marka hore cabdiraxmaan xadanteeye barnaamijka cawayska washington ee v o a waan ku soo dhawaayay cabdixakiin shirwac saaxiibkay aad iyo aad baan ku leenahay soo dhowow waanu ku faraxsanay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato annaga iyo dhegaystayaashuba waxaanu ku leenahay de kolley in badan baynu wada caweyn doonaa barnaamijkaad nagula caweyn doontaa caweysin wanaagsan baanu ku leenahay fankaaga aanu kolba qayb ka darsan doonaa ugu horeynba haddaan ku weydiiyo waynu geli doonaa su-aalaha waan ku weydiin doonaa qaybaha kala duwan ee sugaantaada iyo weliba noocyaday kala yihiin iyo siday kala yihiin haddii aanan qaldanayn fanka waxaad ka soo bilowday jamhuuriyadda jabuuti goormay ahayd siduu ku bilaabmay kooxdeed ka bilowday gawarayadataa haddii aan dib u noqdo waxaan ka bilaabay sidaad sheegtay fanka jabuuti waxaan kusoo bilaabay dhalinyarta xaafadda xumbuli oo mataqaanaa ururka dhalinyarta xaafadda xumbuli baan kasoo dhex bilaabay markii dambena waxaan mataqaanaa usoo gudbay kooxda la idhaahdo afarta maris oo iyadana imtixaan loo marayay tartan kadib aniyo fanaaniin kale oo badan oo in nool iyo in dhamatebale aan ku guuleysanay sida fanaankii alla unaxariistay mustafe aadan abees maxaan ku dhahay iyo dhalinyar kale oo badan halkaasaan markaa aan kasoo ambaqaaday marka waktigaa aan kooxda cat maris aan soo galay waxay ahayd kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii markana aan ururka dhalinyar xumbuli ka bilaabayna waxay ahayd sagaal iyo sideed kiiba halkaa ka bilaabay ururka dhalinyarta cat mars waxaan ka bilaabay koob iyo sagaashankii waan gartay cat mars ama afarta mars dabcan de waa koox dalka jabuuti ka jiri jirtay fanaaniintii aad isku kooxda ahaydeen eed kooxda ka wada tirsanaydeen eed halkaa ama kasoo wada bilowdeen ama aad isu soo gaadheen ama aad soo wada shaqaysteen iyaad ka tilmaami kartaa fanaaniintaas wallahi way badnaayeen waxaa la odhan karaa waa fanaaniinta inta ugu caansan waddanka jabuuti ayay kamid yihiin xidigaha ah waxaa kamid ahayd maxaan ku dhahdaa kalsuun xasan waaliye kalsuun bacdo anim ismaaciil daahir yuusuf aadan geesaale way badan yihiin fanaaniintu maxaan ku dhahdaa faaduma haldhaa laftigeeda intii ayna waaberi tegin kooxdaas katmars bay ahayd markay soo noqotayna aan heesa ka wada qaadnay laba iyo sagaashankii marka waa kooxdaas oo fanaaniintaas kamid ahaa iyo in kale oo badan oo dhan kusii karin marka waan gartay waan salaamayna annaguna asxaabtaasi ee kaltuum caadiya ay ka mid yihiin waxaa kamid ahaa xagga abwaanada haddii aan u jeesto abwaankeenii qosliyaaga ahaa ee ka waaweyn cabdi kudiya canada joogay waxaa kamid ahaa fanaanadeena deeqa geyd ee canada joogta Mhm.
maxamed muuse donle abwaankaygu halka nala jooga war waa la badnaa waa la badnaa waa la badnaa annaguna waxa weeye salaam badan baan usoo diraynaa waan u qaybinaynaa haddaynu barnaamijkeena si toosa guda galno cabdiraxmaan heesahaaga kale dabcan way noo dambayn doonaan laakiinse barnaamijka caweyska washington haddaan adiga kuu dhiibo dhegeystayaasha heesta ugu horreysa eed ku bilaabi lahayd eed usoo xuli lahayd maxay tahay
waxaan dhegeystayaasheeda usoo xuli lahaa heeskii adiguna malyuunay adiguna malyuunay aan wada malayne Ah, maaree maaree ujeedada ujeedada.
meer meel sare sare aad aadno.
u agaag dhegeysta habboon heestaasi dhegeysta
ku bislaadiyo mir carab la moodiye bawaygu maran tahay mariigti jacaylkuye marirku bislaadiyo mir carab la moodiye bawaygu maran tahay mariigti jacaylkuye adiguna malyuune hoyqeeya wada malayne hadda adiguna malyuune ummaya wada malayne mahari ujeedada meel sare xanaadne mahari ujeedada meel sare xanaadne adiguna malyuune moyqoya wada malayne hadda adiguna malyuune umoya wada malayne mahare ujeedada meel sare qanaadne mahare ujeedada meel sare qanaadne
waagaag cabdiraxmaan n adiguna malyuuney aan wada malayne maare ujeedada meel sare aan gaadhne n heestaasi goormaa la sameeyey yaa kuu sameeyey laxanka yaa saaray No, heestaas waxay kamid ahayd heesahaygii ugu horreeyey een kusoo shaacbaxay waxaana wada qaadnaa gabadha fanaanada ee la idhaahdo caasho bitle mars ahayd Een, midhaha waxaa sameeyey saaxiibkay abwaan mustafa cumar ciroole oo jooga tiridhaba oon aad iyo aad u salaamayo laaxinka waa maxamed nuur kulmiye oo isna saaxiibka oo isna tiridhaba ku nool miisigu waa kooxdii afarta maris Een, weeyaan waxayna dhalatay heeskaasi een, haddii aanan khaldanayn laba iyo sagaashankii waan gartay labaiyo sagaashankii waagaag Ha.
dee qurbaha muddaad ku noolayd e, dabcan dee muddo dheer haddaanan qaldanayn labaatankii malaha imika waxbaa dheerba Ma- waa la odhan karaa mise soddon mise soddonkiibay madaxa lasii gashay may halka hore ku joog halka hore ku joog halkanu ku joogay hadda aan si kale kuugu dhigo oo ku weydiiyo Een, dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey fankaaga wuxuu aada uga uga hana qaaday ood eh, heeso badan ka soo saartay ood sugaanta aad wax badan ay ka soo shaacbaxday waxay waa qurbaha bal qurbaha ee noloshiisa iyo in fanaan la noqdo ama fanka halkaasi ku hana qaado oo heeso iyo weliba sugaan la soo saaro bulshadii laga haqabtiro sidee isku yihiin warniyo horta cabdixakiinow een, aad iyo aad buu mataqaanaa qurbaha fanku ugu dhib badan yahay fanku horta sidiisaba wuxuu ku fiican yahay wadajirka iyo marka mataqaanaa een, fanaaniintu meel ay wada joogaan ee la wada wadaagayo hadday medho tahay hadday laaxin tahay hadday miisig tahay hadday masraxiyad tahay fanaaniintu way wada wadaagaan oo waxa waad arkaysaa nin imanka hees doonaya inuu qoro uu bilaabo hal eray buu soo tuurayaa een, dhowrka erey kale ku xiga abwaanada kale ag joogaa u tuuraya kabsoo qaad waxaan rabaa inaan laaxin sameeyo hal qalcad baan laaxin saarayaa kuwan garab joogo o dhan ba qalcadaha kala saaraya ama ta aan sameeyo tuqa qurux badan ii sheegaya marka sidaas bay mataqaanaa xataa heesiheenii hore ee soomaalida si imika kooxdii waa beriyii kooxii naga horreeyey gacan macaan kaatmaris wuxuugu uu tayada ulahaa waxay ahayn waa fankii la wada wadaagayay laakiin markuu fanku qurbo yimid dee waxay noqonaysaa qofkii qura heesaya ama kii wax dumaya keliya kii ku noqotaa marka wixii adiga kula qurux badnaada un baad samaynaysaa marka waxaasina ama dee bulshadu way ka heli karaan ama dee wax waa mataqaana ay ka heli waayaan buu noqon karaa marka niyow qurbaha aad buu u dhib badan yahay fanku Een, anu waxaan xasuustaa markii horreysay in soo galay qurbaha waxay ahayd een, shan iyo sagaashankii dee muddo ilaa toban sano ku dhow waan waan waan aamusnaa sababtoo ah meela wax ka hagaba waan karan lahaa markaa laakiin intii ka dambeysay baan mataqaanaa haddee wadankii kugu cusub adigoo keli isku noqonaysid kadib de hawlo badan oo soo dhaafay iyo mataqaana caqabado badan oon kasoo tallaabsaday baa markaa keentay inaan mar dambe Waa aan gartay.
wax abuuri karno aan wax soo saari karno marka waxaad marka wuu leedahay ku dhib badan yahay marka wada- wadajirka iyo is-agjoogga iyo een, iskaashiga ayuu ayuu macna ku leeyahay fanku kama soo haro kama soo haro hadda haddaan cabdixakiin oo dibi marka aan ku yar aan kuu celiyo haddaad eegto een, anigaba iga soo qaado heesahan aan qurbaha ku soo baxa heeska ugu badan dadku waxay hadalhayaan sanad ama laba sano ma dhaafo macnaha to- een, laakiin heesiheenii wadajirka lagu sameynaya ama fankii wadajirka lagu samayn jiray ee africa waa adiga arkay heeskii lixdankii ama toddobaatankii ama siddeetankii la sameeyey ilaa imika haddaad maqasho jadiid buu ku yahay mar walba kama dhargeysa waxa waxaa keenayna waxa weeyaan waa wada shaqayntii tiimkii la wada ahaa yacnaa dherigii la wada kerinaya wey waxa fiican ka soo baxay aad iyo aad waa maskaxaa la wada tuujinaya laysku wada keenaya waka waa hagaag marka marun bay isku iman doontaa baan filayaa oo dabcan dib laisugu keeni doonaa insha allah Een, insha allah aad iyo aad hees kalan doonaya cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo een, hees waxaa jirta iyadana dee looyaradu inta badan waxay u doodaan dee qofka ay dhibi ku timaado ama dacwad qaba ama isaga lasoo dacweeyo oo maxkamad bay Sax.
tagaan meelo sharci bay tagaan Een, nolosha qaybo kala duwan bay maxaan ku idhahdaa ay ka shaqeeyaan waxaa jirta hees iyadana aad moodo erayadeeda iyo laxanka suu dhacayo in jacaylkiiba loo doodayo oo maxaan ku idhaha looyar loo yahay yaa dane- yaa daneeya jacaylka teeda yaan u darnaanin isna tiisa Ha.
daneeya heestaasi ka waran looyarka jacaylka heeskaasi waa runta waa runta ni ninkaasi eh, horta waa nin abwaanon aad iyo aad u salaamayo walaalkay jaamac baqaya la dhahdaa markii ugu dambeysay hargeysu ku noolaa aad baan u salaamaya abdul maqlay jaamac baqayo Een, sidaad og tahayba cabdixakiin oo dadka jacayl xasan waaye soomaalidu tiraahdaa aad iyo aad waxaad arkaysaa dadka isjecel een, inta ku dar iyo inta mataqaana ku taageerta jacaylkooga iyo wanaagooga way yar tahay dadku inta badan waxay ka shaqeeyaan xumaanta inay qofka kala ridaan haddii u yaraado wuxuu dhahay inay ka sheegaan marka abwaankani wuxuu kuleeyahay dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooku israacshay kalgacayl isku doonay yahu deeqa wanaaga yacni ayaa mataqaanaa daryeelo uun oo xumaanta ka daayaba taagan yahay yaa ugu deeqa wanaagga xagga dambena ereyadu waxay ugu soo dhammaanaysaa maxaan ku idhaha dadab yaa isugu hooyo ducada aan kala Ah, raadiyo iyagoo iyagoo isku duuban doog jirtay dhayaani dadab yaa isugu hooyo ducadaan kala raagi
laxanka haddaan gaar ku weydiiyo een, cabdiraxmaan Een, laxankaad moodaa laaxanka iyo midhahaba iyo- iyo waa music- damacbaqayo miisigana waxaad moodaa miisiguna waa kooxdii afarta mars waa miisigyadii aan kuu sheegaye loo wada sameynayay jirka iyo tiim ahaanta waa gartay.
Kalgacayl isku doonay yowgu deeqa wanaagga yabtaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela yabtaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban doobtirkay dhayaane dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban doog jirtay dhayaane dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo علويا- علويا تبحريرة madowga balaarsha dalbarwaaqo dhexdiisa kaymad loo